bismillahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan idilkiinbaa meelol baad naga dhagaysanaysaan halkan waa radioga dalsan kusoo dhawaada warka duhur qodobadana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha hirshabeelle oo guddi baaris ah u magacaabay dilka taliyihii saldhigga beledweyn
guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in doorashada aan loo joojin doonin arrinta garbahaari ee ka taagan
nin ku eedaysan inuu jeceyl dartii gabar soomaaliha u dilay oo maxkamad la soo taagay
guddiga doorashooyinka heer federaal oo amray inaan la hakin doorashada kursiga hoob eber siddeetan iyo lix
liiska magacyada xildhibaanada cusub ee lagu doortay magaalada kismaayo oo la shaaciyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
mar kale isku soo noqda wanaagsan waa maalinimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka februari sannadda laba kun labaiyo labaatan intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon markanna warkii oo fidsan
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa guddi baarisa u magacaabay dilka allah u naxariistay taliyihii booliiska saldhigga beledweyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa xalay magacaabay guddi baaris oo ku sumeeya dilka taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyn marxuum maxamed xuseen maxamuud wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne cali guudlaabe ayaa lagu magacaabay guddiga baarista kusoo sameyn doona dilka taliyaha saldhigga beledweyn oo ku dhintay dagaal dhex maray ciidanka ramcad iyo kuwa booliiska hirshabeelle guddiga uu magacaabay madaxweyne guurlaabe ayaa ka kooban toddoba xubnood waxaana guddoomiye looga dhigay guddoomiye ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sidaa ee qaybta labaatan iyo toddobaad cabduqaadir maxamed cabduqaadir iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo laga dhigay taliyaha booliiska hirshabeelle xasan bicisow xasan maxamuud xasan ibraahim baakey taliyaha guutada shanaad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka colaad cabdulaahi debley taliyaha nabadjibidda gobolka hiiraan muuse salaad weheliye iyo sidoo kale xuseen axmed maxamed taliyihii saldhigga booliiska magaalada beledweyn maxamed xuseen maxamuud duurdege ayaa ku dhintay dagaal markaasi shalay ee ku dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska kuwa gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran iyo kuwa booliiska maamulka oo dhex maray iyadoona dagaalkaas uu ahaa mid markii dambe uu ku dhintay taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyn
guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay inaan loo joojin doonin arrinta garbahaari ka taagan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan safiina oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu u sheegay in haddii kooramka golaha shacabka uu buuxsamo aan la dooranayo guddiga baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan loo joojin khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado afhayeen safiina ayaa caddeeyay in khilaafka siyaasadeed ee ka jira garbahaare uu yahay mid doorashada dalka soo gaarsiisay halka islamarkaana khilaafkaasi uu dhowr jeer fashilmay shirar hore looga hadlay doorashada laguna guuldaraystay in la xaliyo caqabadaha ka jira ee garbahaare waa caqabado siyaasadeed doorashada waxaa halkaa soo gaarsiiyey khilaafka halka ka jira waxaana ogeydeen shirarka dhuusamareeb kow laba iyo saddex qaarna ay fashilmeen qaarna ay guuldaraysteen khilaafka ugu weyn waxa uu ka taagnaa kuraasta loogu soo dooranayo ilaa haddana xal siyaasadeed oo dhammaystiran lagama gaarin welina waa lagu kala aragti duwan yahay ayuu yidhi afhayeenka guddiga waxa uu intaasi kusii diray afhayeenka axmed safiino in haddii soo buuxsamo kooramka xildhibaanada oo aan weli xal loo helin caqabada ka jirta garbahaare horeyna looga socon doonin arrintaasi islamarkaana waxaa qabanaya doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha dalka safiina ayaa tibaaxaya in haddii madaxda isku haysata xildhibaanada oo ay doorashadooda xalin laga gudbayo doorashada soomaaliya ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo kuraas badan ee ka dooratay oo qiyaas ahaan gaaraya boqolkiiba konton iyo shan
nin ku eedeysnaa in gabar uu dilay jaceyl dartii ayaa lasoo taagay maxkamad faafaahinta warkan maxamed aqalka waxaa maanta maxkamad ku taalla magaalada kunambuur ee waddanka maleesiya lasoo taagay nin u dhashay ciraaq oo ku eedeysan dil gabar soomaali ah oo toddobaadkan gudihiisa loogu geystay dalkaasi amal maxamed saciid oo ah qunsulka safaaradda dowladda soomaaliya ku leedahay maleesiya ayaa v o eda u sheegtay in la soo gebagabeeyey dhegaysiga qaybta hore ee kiiska dacwadda ninka ciraaqiga ah ee dilay dahabo cumar oo ahayd gabarh soomaali ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee maleesiya ayaa sheegtay in sagaalka bisha mey maxkamadeynta ninka ciraaqigaayi ee dilay dahabo cumar loo gudbin doono maxkamadda sare ee dalkaasi si ay go'aano uga gaarto kiiskiisa dilka gabadha dhegaysiga dacwadda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan ehelada gabadha soomaalida ahi ee la dilay taasoo lagu magacaabi jiray dahabo cumar oo maanta lagu aasi doono qabuuro ku yaala magaalada kalambuur ee dalka maleesiya ninka u dhashay dalka ciraaq kuna noolaa dalka maleesiya ayaa dilay gabarhta soomaalida ah ee dahabo cumar lagu magacaabi jiray kadib markii ay gabadha ee ninkaasi ka diiday xiriir jecel iyo mid guur uu u soo bandhigay iyagoona kala shaqayn jirtay waa dabcan ayagoo wada shaqayn jiray iyo islamarkaana hal goob wada joogi jiray taasoo ahayd maqaayad
mahadsanid maxamed eeqalfa liiska magacyada xildhibaanada cusub ee lagu doortay magaalada kismaayo doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalka ayaa maanta oo jimcaha ka dhacday magaalada kismaayo ee caasimada ku meel gaarku ah maamulka jubbaland doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol soddon iyo labo ayaa waxaa kusoo baxday cadar xareed jibriil kadib markii ay u tanaasushay ifraax cabdiqani yuusuf oo kula tartamaysay kursiga waxaana cadar xareed loogu codeeyey cod gacantaag ah kursiga tirsigiisu yahay hoob eber sagaashan iyo labo ayaa waxaa ku tartami lahaa musharaxiinta kale ah cabdulaahi aadan ibraahim iyo musharax saadiq cabdulaahi cabdi balse inta aysan bilaaban doorashada ayaa waxaa tartanka ka haray cabdulaahi aadan ergada doorashada kursiga hoob eber sagaashan iyo labo ayaa waxaa cod gacantaaga ay ugu codeeyeen saadiq cabdulaahi cabdi islamarkaana waxa uu ka mid noqday xildhibaanada cusub ee golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobnaad ee dowladda federaalka doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber labaatan iyo saddex ayaa waxaa kusoo baxday oo ku guulaysatay nasre mahdi caraale oo loo qaaday codka kalsoonida ee ergada boqol ergo ayaa gacanta ugu codaysay kadib markii tartanka ay ka tanaasushay sahre cabdicilmi maamulka jubbaland ayaa muddo laba toddobaad ah kadib geliyay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya iyagoona maanta oo jimcaha dib uga bilaabatay doorashada golaha shacabka
guddiga doorashooyinka federaalka ayaa amray in la hakiyo doorashada kursiga hoob jiro siddeetan iyo lix guddiga doorashooyinka reer federaal ayaa saqdi dhexe xalay hakiyay qabashada tartanka kursiga tirsigiisu yahay hoob jiro siddeetan iyo lix oo afartii sane lasoo dhaafay uu ku fadhiyey faarax sheekh cabdiqaadir uuna haatan u sharaxan yahay faad yaasiin xaaji daahir qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka federaalka uuna markaasi ku saxiixnaa guddoomiye muuse geelle yuusuf oo ah guddiga waa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka reer federaal ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga ay soo gaareen cabashooyin ka yimid odayaasha iyo nabadoonada leh kursiga tirsigiisu yahay oob zero siddeetan iyo lix guddiga doorashada ayaa guddiyada doorashada ee markaasi hirshabeelle iyo kuwa xalinta khilaafaadka ka dalbaday inay hakiyaan qabashada doorashada kursiga hoob zero siddeetan iyo lix inta laga xalinayo cabashada ay soo gudbiyeen odayaasha iyo sidoo kale nabadoonada intaasi kadib bogga facebook ee guddiga doorashooyinka reer federaal ayaa laga soo saaray warqadii lagu amrayay in lagu hakiyo kursiga tirsigiisu yahay hoob zero siddeetan iyo lix uu ku fadhiyay faarax sheekh cabdiqaadir oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad kursiga tirsigiisu yahay hoob zero siddeetan iyo lix ayaa waxaa deegaan doorashadiisu tahay magaalada beledweyn ee xarunta gobolkaasi hiiraan waxaana u sharaxan fahad yaasiin iyadoona shalay lasoo saaray odayaasha iyo bulshada reedka ah ee markaasi soo xiliyay ergada doorashada kursigaas oo uu doonayo la taliyaha amniga qaranka horanu usoo ahaa taliyihii markaasi nabad sugidda fahad yaasiin oo markaa u tartamaya kursigan
guud ahaanba warkii duhur ead ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan faadumiyle iyo fartuun ayaa wadajir idinkuga akhriye intaan ku kulmi doono warar warkan leceena sidaas iyo nabadgelyo
wararka lahaysa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlxilyaabaa talalxil